Magaalada Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabelle ayaa haatan waxaa ka furan iskuulaad, kuwaasoo leh fasallo hoose dhexe sare, waxaana sidoo kale jira iskuullo kale oo si lacag la'aan ah wax loogu baro ardayda. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada Jowhar ayaa waalidiinta ugu baaqay in carruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarashada si ay mustaqbalka naftooda iyo dalkoodaba u anfacaan.
Sax waxbarashada horta dad aan waxbaranin waa dad aan horumarin iyo dalkooda iyo deegaankooda ma horumari karaan. Marka in wax la barto waxay u tahay qoys ahaan kasoo bilaaw ilaa iyo famil ahaan, ku xuji deegaan ahaan, ku xuji state ahaan, ku xuji dal ahaan ay u tahay horta muhiim in jiilka jiilba jiil wax la baro. Marka saasaan dhihi lahay in wax la baro dadka. Wallah horta xilligeyna xilligan aan meeshan wax kusoo barta aan kusoo baranay xilligeyna yani iyo hadda xilligan la joogo farqi weyn u dhexeeyo haddii la fiiriyo horumar ahaan horta xilligan fiican oo la horumaray waxbarashadii horumartay.
marka haddii aan u guda galo ee, waxbarashada ee shabeellada dhexe gaar ahaan magaaladatan ee, hadda aan joogno ee jowhar runtii waa magaalo waxbarasho ee, waxaa filaa in iskuulla dhowr iyo toban gaaraya ee, xagga dugsiyada sare inay ku yeeliin kuwo kale waxaa ku yaala oo primary ah ee, waxaa jira jaamacado gaaraya ilaa iyo saddex jaamcadood oo magaaladan ku yaalo intaas waxay heegan ugu jiraan in ay soo saaraan ee, arday iyo maxaa la dhahay tacliin sare